wararka imaanaya magaalada cadaado oo uu ka socdo shirka maamul samaynta gobollada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in madasha shirka uu maanta muran iyo buuq uu ka dhashay kadib markii ergooyinka shirka ka qaybgelaya ay qodobo isku maandhaafeen haddaba sida ay waxu dhaceen iyo qodobada laysku mari waayey ayaa falastiin axmed imaan waxay ka wareysatay guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka cadaado xaliimo ismaaciil xaliimo yaray
maanta waxay ka mid ahayd maalmihii noo qorshaysnaa shirkeeni sida caadiga ahayd oo aan ku ballansaneen marka waxay noo joogtay maanta inaan dastuurkii qaybino waxaa dhacday marka sida caadiga ahba shirarka adduunka ee ka dhacdo dad dad dadweynaha ama ergela shiraysa waxbaan u cuntanaynin waxyaabahaas aan u cuntanaynin darteed inay dhahaan shirka ma soconaayo oo waa inaan hadda ka hadalnaa hadalkiisana waxaa waaye markaas lama gaarina waxaa waaye markii laysugu tago kooxaha laga hadlaa iyo dowladda ee furinta intaas keliyaha laysla fahmi waayo wax kale ma ahayn marka qodobada sida gaarka ah ee ergooyinka qaar ay ugu biyadiidsanaayeen maxaa ka mid ahaa waxaa jira qodob dhahaayo brotocoolka uu shirka ku soconaayo uu sheegaa qodob uu dhahaayo go-aamadii siyaasiyan horey go-aan looga gaaray ma ma u furna doodo horeyaa si siyaasi ah siyaasiyan ah si uu shirkanba u hergalo go-aan looga soo gaaray waxaa ka mid ah in baarlamaan doorto haddaan tusaale kaaga soo qaato madaxweynuhu annagu inaan odayaashii in la keeno oo saldhig u ah shirkan odayaashii dhaqanku inay ergada soo xulaan ergada in guddiga farsamada lagu soo celiyo guddiga farsamada markay isku gudaridaan in muxuu ahaa haddana odayaashu gergaduna ay ka doodo shaqadooda inay noqoto inay ka doodo ansixisana dastuurka kumeelgaarka ah laakiin dhan kale ergada dad kamida waxay rabaan ama ama ama ama ama musharaxiin ha noqoto ama ama dad shaksiyaada ha noqoto ama qofba dastuurkaas meesha uu ku jiro qofba meeluu ka rabaa uu magacii wax waxbuu ka dareemaa uu ka rabaayo uga dhegan tahay siduu rabay inay u noqoto marka waxaa jira dad qaba in ergadu ayadu aysan dastuurka keliya ku ekaanine aan loo baahanin baarlamaane ay doorato madaxweynuhu inay ergada doorato siyaasiyanna xoog naafka waxaa lagu heshiiyey in ergadu ay dastuurka ansixiso odayaashu ay xubnihii baarlamaanka soo xulaan baarlamaankana ay madaxweynaha doorto qodobkaas qodob kale oo stateka magaciisa xataa annaga waa soo bandhignay waa dastuurka waa lagu diidi karaa ama waa la yeeli karaa oo ah galmudug state aan u bixina waxaa jira dad ayagana kasoo horjeeda magacaas oo dhahaya may galmudug magac horey si kale loogu barta waayo dad gaarahaa lagu bartay waa inaan wax kale u bixinaa ama central u bixinaa ama mudugii galguduud u bixinaa ama hebelow u bixinaa ama adii qofka magacii marka qofkii magacii keene magacii uga dhegan tahay galmudugaan ma rabii magacaan halaga dhig taasoo kale waa jiri karta waxaa kaloo jirta ayadana arrimo kaleeto oo ah calanka magaala madaxda waxyaabo badan qofka waxbay ugaga dhegan tahay marka muranka see lagu xaliyey mar haddii ergooyinka qaar arrintaa arrimaha qaar ay ka biyo diideen muranka alxamdulilah waxaa lagu xaliyey dhowr qof oo markii xoogaa qeylqeyliye oo rabshada keenay in banaanka looga bixiyo dastuurkii iyo shaqadiina ay sidii noogu socoto waktigii aan ugu talagalnayna inuu shirkii noo xirmay kadibna inaan intaas la isuga haraynin dadku waa dad walaalo ah dadku waa dad beelo ah dadku waa dad wada nool dad wada wax la hawaayo in muxuu ahaay hoos la isugu noqdo oo lawada hadlo oo laabariso arrimahaasaysa ansatiga la isku soo noqon iyadoo laka calool xun yahayo lasoo afjaro maxaa yeele waxaan waa wax lawada leeyahay qofba siduu u rabaa waa in la isu keenaa fikradahaas ay qofba si u rabay hadduu shir jirana maba ahan shir aan la isku qasabsanin oo kanaa rabaa iyo kan ma raba iyo kanaa jiro hadi haddii ay dhaceen hadda shir jiroo xaqi lagu gaarayba ma aha laakiin shaqadaa keenaysa sida wax u socdaanaa keenaysa sida qofka wax isu dareensiiyaa keenaysa ugu dambeyntiina waxaa la gaaraya midda xalka oo loo wada siman yaha oo raalliga laga wadaya marka wax dhibaato ah oo ka dhashay buuqii maanta iyo gacanka hadalkii ma jira may wax dhibaato ah oo ka dhashay ma jiro wax ma rabi iyo waa rabaa hala isiiyo microfonka iyo ma lagu siinaayo iyo waxaan ahayn oo dhibaato ah oo ka dhalatay shirkaas ma jirin muddo go-an ma jirtaa oo loogu talagalay in baarlamanka lagu soo xulo madaxweynahana lagu doorto oo idin yaalla adinka oo qorshaha roadbackkeena sida noogu jirta ee qorshaha tahay waxa waaye bisha shan iyo tobankeeda inay noo dhamaato juun in madaxweynihii la caleemta la doorto lana saarnaana in lasoo doorto madaxweynihii marka ka horna waa in baarlamaankii een, lasoo xulaa oo aan welina lasoo kahor waa in waa in kahor waa in dastuurkii la ansixiyaa baarlamaankiina la fadhiisiyaa
taasina waxay ahayd guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka cadaado xaliimo yiray oo u warramaysay falastiin axmed iimaan